orodyahanka soomaaliga ee mow maxamed faarax loona yaqaano mow faarax oo u orda dalka britain ayaa sheegay inuusan marnaba ku riyoonaynin inuu laba biladood oo dahaba uu ka helo ciyaaraha olombikada waraysi uu siiyey idaacadda v o a ayuu ku sheegay in guushiisu ay sharaf u tahay dadka soomaalida oo dhan haarun macruuf ayuu uga warramay dareenkiisa wallahi guushanse hooyey soomaaliyadoodii baa iskale waayo wax sharafle weeyaan maanta fiican laba biladood ahaba ismaan lahayn weliga waa soo hoynaysaa olymbica oodna olymbica ka dhacay de magaaladeeda london haddana sida sharaf len soo hooyey oo waxaynu maxaa dhaye de dadka cidha wax kastoo sameynayaan igu dayin karaa maanta waxaan waa wax fiican wa waa gartay ka waran tartankii shalay shanta kun iyo kii tobanka kun faraqa udhexeeya midkeeba adkaa waxa adkaa shanta kun ba adkaa waayo hata hata tobanka kun markaan orday dee waan iska daalanaa laakiin nimankai jibranka anan bay eeganayeen iyo kenyatigaba laakiin si fiican bay ugu dhacday wallahi de niyadda morocco waxay dhisay maxaan dhahay intaasoo sideetan kun oo qof oo joogay oo de magaca ku yeedhinaya waa mar walba helaysaa niyadda helaysaa ka waran dadweynaha dhana ingiriiska oo magacaaga maxamed faarax kuugu dhawaaqayay muhiimad intee la-eg bay kuu tahay wallahi de waa wax fiican oo de caalamka u fiican maogtay magacayga ma igu dhawaaqayo intaasoo dhowro wadan baa daawanaya soomaali baa daawanaysa maga waa wax sharaf leh aad baan uga faraxsanahay waa garta qofo de magacayga i yeedhaya maanta oo dhan weligaa allaha saasad noqon doontaan guushaadu maxaa uga dhigan tahay soomaaliya iyo soomaalida wallahi guulsheeda waxay uga dhigantay soomaalida wax fiican waxaan uga mahad celinaya halkan hooyaday oo de intaas san sagaal bilood caloosha guso isaga soo karisa waxyaala badanoo qabteen xagga waalidka xagga kalena soomaalida oo dhan de waa wax sharaf leyin waxaan soo hooyey insha allahna qaar kaloo ano kamid a kalo ma soo bixi doona marka de waa wax fiican sharaf weyn waxaan ka leeyahay alxamdulilah wa waa gartay hooyadaa waxaan maqlay inay ku nooshahay meel baadiya iyo walaalahaas halkee bay ku nool yihiin siay kuu daawadaan hooyo m meel baadiye ma ku nool hooyo waxay ku nooltahay caasimada hargeysa oo somalilan waa og tahay halkaasay ku nooshay hooyo dee dad badanna way daawadaan marka way iska fiican tahay cid kastana walaalahayna xaggan ay joogaan qaarkood marka waa la wala badan yahay ma kula soo xiriiraano ma ku hambalyeeyeen hambalya aada weyn weeyaan dee xagga waalidkana waa wax weyn oo de aan koobi karin waxay noo qasab qabteen marka alxamdulilah baan leeyahay aadna aad baan ugu mahad celinayaa marka tallaabada ku xigta hadda maxay tahay tallaabada weyn ilaahay baa garan maogta siday noqon doonto marka ordayaasha waxay kusoo xigeen marka maraan ka ordayo magaalada birmingham iyo maxaa dhaye mar kalean ka ordi doono maxaa dhaye grey norfron oo ka dhacaya magaalada norfron ingiriiska labada oraba ingiriiska ka dhacayaan marka hadda allahu yaclam waxaad oqon doonto kabacdi
kaasi waxau ahaa orodyahanka caalamiga mow faarax oo khadka telefoonka ee magaalada london ugu waramayey waryahayga haarun macruuf dhinaca kalena dabaaldegyo ayaa ka dhacay magaalada gabiley ee somalilan oo la sheegay inuu ka soo jeedo kuwaasoo lagu soo dhoweeyey guusha uu gaaray maxamed faarax ismaaciil xuseen farjar wariyaha v o eda hargeysa ayaa warbixintan noo soo diray moo faarax ama maxamed faarax wuxuu xalay ku guulaystay biladii labaad ee dahaba wuxuuna noqday qof si weyn looga yaqaano xilligan dunida oo dhan gaar ahaan dalka ingiriiska oo uu ordayo iyo weliba dadka soomaalida ah oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo wallaahi horta aad iyo aad baanu usoo dhoweynaynaa aad iyo aadna waanu ugu halbalyeynaynaa ordayahanka maxamed faarax runtii somalilanna waxaa looga arkaa arrin aad iyo aad qiimo weyn oo heer sare ah ugu leh somalilanna waa soo dhoweynaysay madaxweynaha somalilanna hambalyo iyo salaan buu u diray sidii saxaafadaba aad ku arkayseen annaguna ka wasaarad ahaan waanu soo dhoweynaynaa aad iyo aadna waan ugu hambalyeynanaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha ee somalilan cali siciid reygal oo guusha uu maxamed faarax gaadhay soo dhoweeyey xalay markii uu biladda labaad ee dahabka ah ee shanta kun ee mitir ku guulaystay moo faarax waxaa magaalooyinka waaweyn ee somalilan ka bilowday damaashaad aan hore loo arag hase ahaatee goobta sida weyn farxadda ugu dabaaldegaysa ayaa ah gabiley oo uu ka soo jeedo sida uu khadka telefoonka iigu warramay boqor maxamed geelaseed oo adeer ugu beegan orodyahanka reer britain ee maxamed faarax waxaan u arkaa guul u soo hoyatay soomaali magaciisa waxa sheegta oo dhan gaar ahaana somalilan iyo dowladda ingiriiskaba xalay ma daawanaysay adigu ha maxaa dareentay mar markii uu ku guulaysto xagga hore galay wallaahi waxaad waxa igu soo dhacday farxad weyn baa igu soo dhacday waxaabaan ku dhowaadayba inaan isbedelo bal iga waran magaalada gebile baad joogtaayo xalay aad baa dee looga dabaaldegay bal dareenka dadka xalay suu ahaa aad baa dareenkoogu wanaagsanaa rag iyo dumar dhalinyaro iyo qof weynbaa aad baa loo soo dhoweeyey dadku aad bay u dabaaldegayeen way dabaashaada iyo rasaas waxay ridayeen rash iyo farxad iyo gaadiidka iyo wax walba waa la dhaqaajiyey hoog iyo wax walba sa loo dabaaldegay caqligaaguma keeni wasiirka cayaaraha ee somalilan cali siciid reygal ayaa isagu ku doodayaa in arrintani ay dhalinyaro badan ku dhiirigelinayso in ay ordaan si ay u hiigsadaan moo faarax oo kale aad iyo aad baan ugu rajo weynay dad badan oo maxamed faarax oo kale mo faarax oo kale ah in laga helayo somalilan oo ay ka buuxaan ayna u badan yihiin u baahan yihiin inaan tababar la siiyo lana eego laakiin waa hubaal in laga helayo waayo de maxamed faarax halkan uu ka soo baxay kuwii kale ee saaxiibada la midkahana waa laga helaya somalilan waana ka buuxaan mustaqbalkana insha allah waanu soo saari doonaa haddii ilaahaydmo ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa